dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilayakulan wacan u wanaagsan meel walbaa joogtaan ise kastoo maqalka idiin soo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka xulshada warasada xilli walba hadaana kulaad maqashaan marka laga reebo habeenaba jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geediiyo dhulkuba kuu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo gunuta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gubac ku liifsiiya gidaar alaamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye gurmago-nin gegan iyo allow geedqalale kaadhi gebigaaba midkaasow rabbu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taag goorta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jiftee dhurwaa goronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye god curmaani ruubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacano wanaagsan waa isniin talaadada ay soo gelayso taarada ku aasaysan tahay siddeed iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad nofembar sannada labaatan toban sagaal waxyaabaha caawa barnamij aan kusoo qaadana waxaa qayb ka noqon doona faahfaahin dhaleed ah ayaa ka soo baxaysa dagaal xoogan oo maanta ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya oo gar militari ka helaya ciidamada amisom iyo ciidamo u watay guddoomiyihii xilka laga qaaday ee degmada diinsaro ee gobolka baay maanta ku dhex maray gudaha deegaankaasi khasaare isku jira dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay faahfaahin ku saabsan ayaan goorow idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegaysa doontir waxaa qayb ka noqon doona koox hubaysan ayaa caawa dil u geystay taliya ku-xigeenka ciidanka nabad sugidda puntland ee magaalada gaalkacyo warar ka soo baxaya gaalkacyo ayaan xog ku saabsan waxyaabaha kale caw barnaamijka ku dhegaysa doonteen saaxiibadeeda waxaa qayb ka noqon doona faahfaahin dhereeda ayaa ka soo baxaysa dil nabadoon caaw lagu geystay magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose maamulka degmadaasi war ayay ka soo saareen weerarka ugu dambeeyey ee dal caaw ka dhacay afgooye ayaan idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caaw barnaamijka ku dhegaysa doonteen waxaa qayb ka noqon doona dhegaysiga kiiska dacwadda xisbiga himilo qaran ayaa maanta dib loo dhigay kadib codsi maxkamadda kaga yimid xubno ka mida xisbiga himilo qaran sababaha ee dib loo dhigay ayaan xog ku saabsan idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caaw barnaamijka ku dhegaysa doonteen waxaa qayb ka noqon doona wasiirka wasaaradda amniga wasiirkii wasaaradda amniga puntland ayaa maanta lagu rasaaseeyey deegaanka carmo ee gobolka bari puntland warar laga helayo puntland ayaan faahfaahin ku saabsan idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caaw barnaamijka ku dhegaysa doonteen waxaa qayb ka noqon doona kulan looga hadlayay arrimaha dastuurka ayaa maanta lagu qabtay muqdisho wasiirka arrimaha dastuurka dowladda federaalk soomaaliya amar ayaa duldhigay ka qaybgayaasha kulankaasi arrimaha dastuurka looga hadlayay faahfaahin la xiriirta ayaan gorow idiin soo gudbi doonaa ciidamada amniga dowladda federaalk soomaaliya ayaa caawa magaalada caasimada ah muqdisho ku dilay nin hubaysna oo dil u geysan rabay saraakiil ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka faahfaahin la xiriirta ayaa goor maqli doontaan sidoo kale barnaamij waxaa ku dhegaysa doonteen xubinta aad ku xiisaha badnaanta ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamij waxaa ku dhegaysa doonteen heesta
gajabiyo dhibaatada goormaad ka bixiyo garbdegi asaga
tibinta ay diyaarinta barnaamijkan waa anigu xasana saaxiibkii cumar axmed raxim saxifo iyo barnaamijkan cawii farsaminaya waa mar kale iyo xulusha warasida
miyuu qasif nagu dhaco asaraha lagu farxaa Sax. qaneecad nabadgeliyo miyaa qaybkiibaa la nacay
kuna wanaagsan lena saaxiib yaal kusoo dhada barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa deegaanka diinsoor ee gobolka baayokofur galbeed oo maanta ka dhaca dagaal xoogan oo u dhexeeyey ciidamada militariga soomaaliya iyo ciidanka daraawiis koonfur galbeed oo gar militariga helaya ee ciidamada amisom qeybta etoobiya qeybta ka howlgalka midooda africa amisom iyo rag hubeysan oo taabacsanaa gudoomiyihii xilka laga qaaday ee diidanaya xilka inuu wareejiyo ee magaalada diinsoor ee gobolka baayo koonfur galbeed uu yiraan shan askari oo ka mid ah ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta ku dhimantay dagaalka deegaanka diinsoor kadib dagaal xoogan oo maanta ka dhacay gudaha deegaankaasi dagaalka ayaa sida la sheegay yimid kadib markii gudoomiyihii hore ee deegaanka diinsoor ibraahim maxamed nuur oo loo yaqaana shushuga uu diiday xilka qaystii ay wasaaradda arrimaha gudaha maamulkaasi ay ku sameysay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo caawa qadka telefoonka aan kula hadlay waxay ii sheegeen in dagaalkaasi laba askari ay kaga dhaawacmeen waxaana gudoomiyihii degmada diinsoor oo magaalada iskaga baxay islamarkaasna qaar ka mid ah ciidamadaasi ay isku dhiibeen ciidamada booliiska ee ku sugnaa ee gudaha deegaankaasi kornel maxamed cumar tuusow oo ah taliyaha ciidanka daraawiishta ee koonfur galbeed oo ahaa ee ciidanka maanta weerar ku qaaday guriga gudoomiyihii hore ee degmada diinsoor ee gobolka baaya koonfur galbeed ayaan caawa qadka telefoonka igu warramay
waa saas waay waa soo dhawow horta madda koowaad muddo kale waxa waaye saaka horta ma- guddoomiyaha degmada diinsoor ee dowladda koonfur galbeed waxaa ku waxaa dhacday in la bedelo bedelka gudihiisa isaga waa kolay bedelkii buu diiday soomaali meeshii loo dhiibo waa ay ayada- ayada leedahay baa isu- isku malaynaysaaye bedelkii gudihiisa isagoo diidan yahay askar isaga taabacsan ayay askartii dowladda oo baydhabo laga keenay ayaa shaaki dagaal isku qaaday kollay askartii isaga taabacsanaysa horta saddex qof ay ka geeriyotay
waa gartay marka dagaalkan isagana markii dambe magaalada ka baxay askartii hore ee dowladda oo meesha joogtay iyo askartii oo eh, ilaalada gudoomiyaha degmada le- eh, hilka laga qaaday iyo askartiisa ee hore ee magaalada joogtay kolley waa isu imaadeen tii baydhabo ka imaatay iyo askartii hore ee magaalada u joogtay waa isku darsameene xataa xaaladeedu way degan tahay isaga keligiis iyo laba baabuur oo tignika ah oo waxa adkabaneeyey ah askare ay saaran yihiin baa magaalada ka baxsan Waa gartay.
laakiin ayagana hata kolley waan waanba socotay waa dhammaan waa gartay waxaa weeraray ee, ciidamada weerarka ku qaaday guriga gudoomiyihii hore ee degmada diinsoor maxay ahaayeen kulley ciidamada militariga oo baydhabo ka tagtay waa ciidamada militariga dowladda federaalka waay waa gartay ciidamo loo diray miya oo la yidhaha guriga weerar maya kulley weerar lama dhahin ayaga horta eh, isbedelkii oo w- eh, kii la doortayba meesha geesaya marka inay magaalada soo galaanba isaga u diiday isaga askar bay is aruursaday taas darteed ayagoo magaalada quraacay waxa saas u galeen ayaa isaga iska ilaaladiisa bad kasoo balaabtay sida la sheegayo waa gartay Eh, markaas kadib baa kulley dagaalka saasa ku dhacay sidaas la sheegayo askartiisa dagaalka bilaabay maxaa khasaaraha ka dhashay ee dagaalkan dhex maray ee ilaalada guddoomiya xilka laga qaaday iyo ciidanka militariga ilaalada oo soomaaliya ilaalada oo gudoomiyihii hore ilaaladiisa horta saddex qof bay ka geeriyootay Waa gartay.
askarta dowlada kalena ee federaalka een kolley hal qof oo garaaba buu jiray tani hadda dhintay inta hata daqiiqyahan ka hor kolley waa noolay laakiin xaaladiisa ma qiyaasanayn waa gartay marka ee, dagaalkan in muddaha socday oo maantana waa dagaal culus baa ka socda magaalada marka ee, khasaaraha guud ee ka dhashay dagaalkaasi ma afartaas qof ay sheegtaa wallaahi hata kolley kasaare oo hata een oo kasaare maaliyadeed oo saas ka dhacday ma jirta laakiin askarta isku dhacday kolley geeri iyo dhaawac waa jirta laakiin hata kasaare maale kolley hata ma dhahayn waa gartay marka ee, bal ka waran hadda xaaladda guud ee magaalada ciidamada waa soo magaalada fadhiyaan hadda ciidan kolley gudoomiyihii akhtiyaarba gashay odayaalba ku dhex jira sidii xaaladda loo dejin lahaa kolley hadda waan waanba soo tahay kolley xaaladeeda hadda meel fiican ba maraysa waa gartay inay lagu odayaashan guulaysadaan rajaynayna haddii ilaa yidhaahdo odayaashu ma kuwa koonfur galbeed oo guddoonka la sifanba mise waxaa jira ee, go- odayaal gaar ah oo loo Labada saaray meelood.
xisbigan xaliyaan labada meeloodba labada meeloodba akhyaarta oo dhan ah ah, deegaanka ka socota iyo ah, dadkii kor ka so- ka tagay oo magaalada baydhabo ka tagay oo ah, maamulkadii koonfur galbeed ahaa Aha.
kolley hadda dhexdooda xaalad fayma ka socota kolley waan waanba socota Waa gartay, hadda inay si- si fiican ku dhammaato rajaynayna waa gartay ciidamada militariga ee maanta weeraray guriga gudoomiyihii hore halkay ku sugan yihiin magaalada amnigeeda waa sugeen kolley magaalada daafeed ay ka sugan yihiin waa gartay ee, xagee joogaan ee, gudoomiyihii ilaaladiisa ee xilka laga qaaday kolley magaalada eh, gudoomiye xilka laga qaaday meel magaalada geeska isagii laba baabuur wato ayuu joogaan dagaal hadda miyay waa magaalada ay- uga baxeen mise waa kama waantaan foga dagaal uga magaalada baxeen geeskeeda magaalada meelaha magaalada agaarka magaalada joogaan waa gartay ee, dagaal miyay uga baxeen magaalada mise waxay uga baxeen ee, da- waa waantaan la wada daraaddeed uga baxeen
kolley markii hore dagaal baa kaga baxay laakiin haddana inay magaalada dib loogu soo celiyo oo waanwaantin gudaheeda lagu soo celiyo horna adowgiisuu jiraa kolley adowgan waan ka faa'iidaysan doonaa saas darteed kolley in magaalada lagu soo celiyo dhibaato kale ha dhacayn ah kolley saasa xaaladda u soo dah waa gartay ma jirta marka ee odayaasha ee cida la kulmeen oo dhinacyada ku dagaalamay dinsoora kolley waqtigii sideedkiisa hadda shirka bilaabanaya bololaha hadda sacdaan hata noo soo foodlay kolley lama hadlinay ee way anay xaaladooda markii horta meel fiican baa maraysa waa gartay xaaladda marka qiyaasto ee dinsoor dagaal culus baa ka dhacay oo dad ay ku dhintay dadna ay ku dhaawaceen oogaha yar dagaalo gaaban waay kolley sacda daqiiqooyin daqiiqooyin gudahooda waxaa dhaceen kolley daqiiqooyin gudahooda dhaceene laakiin dagaal saas oo oo daahay mahayne kolley waxoo dhalinyaro eh oo waxaa dagaalo saas u fudud buu ahayn wax dhahay mahayn xaaladda markaa fiiriso marka ee dagaal baa dhacay xaaladda markaa fiiriso ee ma kuu muuqdaa in dagaal kale dib uga qarxi karo ee dinsoor maya maya maya maya maya haddii ilaaha yidhaha kolley taas waa laga hordegay taas in dagaal horey u dhacin baa laga tala jira haddii ilaaha yidhaha waa gartay maxaa diidaya haddii guddoonka xilka laga qaaday uu kasoo horjeeyay xilka qaadistiisii maanta inay saabtan dagaal noocan oo kale uu ka dhaco dinsaar in mar kale dagaal noocan uu soo laabto wallaahi soomaaliya xil loo dhiibi waaye inay waxawaa xilka loo dhiibaba inay ku ku dheganaata mooyaane inay si tartiib tartiiba dawladnimaa ku wareejisata ma rabtee saas darteeda dagaalka ku dhahay dawladdana in idii inay war kala bedeshaa rabta qofkii meesha la saaraba inay isuna hoola isugu leeyahay buu qabaaya saas darteeda kale isu ahaa isku dhejinaya dagaalka saasa ku dhahay waa gartay dagaal baa dhacay waxaa ugu maqaalaa in ciidanka milatariga ee maanta weerara guriga gudoomiyihii hore xilkaga qaaday inay qabteen ee saraakiil iyo ee dagaalamayaal ee la socday ee guddoomiya xilka ka qaaday ma dhabbaa
maanaa kolley dagaalka horta hata gurigiisa kama dhahayna meel magaalada dhexdeeda ka dhacay isir markii dagaalka dhacay ciidamadiisa dagaal bilaabeen kadib baa gurigiisa ka mooday mooyaane guriga dagaalka ka dhacay gurigiisa ma ahayn meel magaalada dhexdeeda dagaal mobeelada ku wada hariir mooyaane meesha ma jooge kolley sidii hata dagaalka u dhacay kolley ciidamadiisa dagaalka bilaabeen baa la sheegaya waa garta dagaalkan markuu dhacayay ee waxaa la leeyahay ciidamo u dagaalamayay ee guddoomiyaha howlgalla magaalada ay ka wadeen
magaalada kale meeshii dadkii magaalada hortay magaalada gudoomiyaha istaafkiisa u ahaay hortay magaalada horey u joogi iyo waxay beelahii beelihiisa ka socday waaye laakiin ciidamada federaalka iyo ciidamada koonfur galbeed magaalada joogay koley dagaalka ma galine kuwa ilaaladiisa oo iyanba beeshiisa ka dhashay oo gaar u ah mooyaane koley ciidamo oo federaalka iyo koonfur galbeed ma aha ciidamada dagaalin waa gartay waxaa leeyahay guddoonkan xilka laga qaaday wuxuu xilkaqaadista u diiday arrimo qabiil oo ka jira dinsoor maya maya maya maya kolley hadda taas ma maqlin kolley hadda kadib wooye mooyaane ana taas ma maqlin weli ee dagaalkan maanta ka dhacay dinsoor waxaa leeyahay waxaa qaybo ka ahaa ee marka laga tago ciidanka milatariga ee soo weerara degmada ee qabaa'ilo kale oo deegaanka ku noola islamarkaasna guddoonka uu ka dalbaday in la caawiyo ciidamo dheeraadna ay u keenaan taas kolley ana ma sheegi karo hadda ma weydiinin laakiin tii hore siday u dhacday tan aan hadda kuu sheegay waay ma dhabbaa in dagaalkii maanta ka dhacay ee dinsoor uu ku sanaysnaa aanawin qabiil maya maya maya maya waxaa ka dhacdo oo isbedelka gudihiisu mooyaane aana qabiil ma ahayn koonfur galbeed arrintan masoo fargeliso ayagu ma wadaan waa waan ku aadan sida guddoonka xilka u wareejin lahaa aad iyo aad aad iyo aad wax ma jira dhinacyo koonfur galbeed oo ah oo arrintan xal u raadinaya ah aad iyo aad kolley dad oo saraakiil eh ama maamuladii oo koonfur galbeed wasiiradii aha waxa meesha gaaray sida wasiirka arrimaha gudaha iyo waxa saasa meesha gaaray kolley arrimada halka halka ka raadinaya oo sidii odayaalka deegamada oo amba odayaal dhaqameedaha meesha jooga beelaha ku yeeray oo hafiska hafiska degmada oo meesha jooga la sheegaya shirkooda ka socda waa gartay marka wasiirka arrimaha gudaha ee gaaray dinsoor iyo la kulma oo arrintan kala hadla kolley odayaalka beelaha oo sida gobob ugaasida meesha jooga iyo waxgaradka meesha jooga wadahadal u socdaayo kolley sidii arrintan halkeeda lagu dhamay lahay bay ku jiraan waa gartay ma isku fahmay marka si arrintan loo qaboojin lahaa islamarkaasna uusan dagaal kale dib ugu soo laaban lahayn ee deegaanka dinsoor ma ma taas inay dagaal kale hata dhaco kolley ma rajaynayno intii gaboobo mooyaane inay hata dagaal kale kolley danta dantaan uma jirtay laakiin ma rabno haddii ilaa yidhaha dinsoor dagaal baa ka dhacay guddoomiyaha xilka inuu wareeji waa diiday maxaa xigi doona kolley taas dawladda u yaala laakiin inay wareejiyi doonaa u malaynaya dowladdan waxay go-aan ku gaartay ninkii xil in wareeji uu diido in dagaal ay ku qaado oo ay meesha ay ka wareejiso kolley dagaalka hata dawladda ilaa shalay markii ay tagtay ii dhahda amba garoonka ku jirtee hilwareeji ee dagaalka kuma taginayeeda sidii maslaha ah usuuna hilka ku wareejin lahaa ayagana waxawaaye howshaas kula wareegi lahaayeen bay ku jireene kolley dhibaatada inay ber haggiisa ka imaatay baa u malaynaya waa gartay marka dinsoore ayaa caawa gacanta ku haya dinsor ciidamada amniga oo dawladda federaalka iyo koonfur galbeed ee ciidamada oo amazonba gacanta ku haya waa gartay ciidamada amazon iyo kuwa milatariga iyo daraawiishta koonfur galbeed si wada jir ee dagaalka maanta uga qayb qaateen kolley hata horta dad sida amniga is la sugaya waa isku wada jiri waay waa garta xaaladda ammaan ee ca- densoor caaw qiyaas waa fiican tahay hata wale xaaladeed waa iska degan tahay waqtida kolley haddana waa la hadlayn laakiin hata waa- waa fiican tahay hata kolley waxa oo hata een, saansaan dagaale hata ka muuqda ma jiraan
taliye maxamed cumar duuse oo ah taliyaha hogaaminaya ciidanka maanta weeraray magaalada diinsoor ee gobolka baaya koonfur galbeed ayuu kaasaxay waxaa naga xasuusinaa in xiriiro kala duwan aan la sameynay gudoomiyihii xilka laga qaaday degmada diinsoor ee gobolka baaya koonfur galbeed balse nama aysan suurtagelin inaan helno balse saaxiibyaal marka u horeysa oo uu noo waramo waan idiin soo gudbi doonaa xulusha wareysyada ayaa dhegeysanaysaan radiyo haadana waad nagala socotaan saaxiibayaal galmudug ayaa markaan dib ugu soo laabanaya wafdi uu hogaaminaya tale ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed maxamed cabdulaahi kaniif ayaa maanta soo gaaray magaalada cadaado waxaana soo dhoweeyay saraakiisha sare ee ciidanka booliiska maamulka degmada xildhibaano ka tirsan galmudug waxaana ugu dambeyntii uu soo gaaray ee saldhigga dhexe cadaado halkaas uu warbaahinta kula hadlay sida wejare waxaa warbaahinta ula hadlay tale ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo taliyaha ciidanka booliiska ee galmudug jenaraal cabdicasiis aadan yuusuf dhagi badan oo u socda kormeer howleed oo uu ku kormeerayo ciidanka booliiska dowlad goboleedka galmudug sida ay u howlgalaan ciidankuna diyaar buu u yahay shaqo iyo madaxdiisuba waxaan leennahay taliya ku soo dhowow ciidanka booliiska dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan saldhigga cadaad waa mahadsanta Een, aad aa u mahadsantihiin Een, waa waa ku faraxsannahay inaan maanta aniga iyo saraakiisha kaleeto oo ila socoto oo aad nagu soo dhoweysaan meeshaan inkugu soo booqanno degmada cadaado iyo guddoomiyaha een, degmada cadaado xildhibaanada guddoomiye ku-xigeenada ee, dhammaan een, iyo saxaafadda dhammaantiinba waan idin salaamay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Een, salaan kadib waa isku hari doonnaa annagu haddii ilaahay idmo Een, si fiican baan u wada hadli doonnaa laakiin waxaan u socdaan rabaa inaan iin sheego Een, waxaan u socdaa ciidanka biliiska galmudug een, shaqeeya inaan ogaano sida uu u shaqeeyo oo bulshada oola shaqeeyo sababaha hadda guddoomiyaha iyo ku-xigeenada iyo xildhibaanada iyo meesha nugu yimaadeen warkiina keliya ma qaadan doonno waxaan qaadanaynaa sida aa shacabka ugu adeegtaan biliiska waa ka duwan yahay ciidamada kaleeto wuxuu ku shaqeeyaa sharciga wuxuu ilaaliyaa muwaadinka hantidiisa iyo naftiisa wuxuu dhex galaa adeega bulshadu si fiican u fuliya intaas haddii laga waayo biliiska biliis ma aha wax kale waa waxaan rabnaa biliiska intaas u shaqaynahaya inaad noqotaan biliiska matalahaya ciidanka biliiska meel kasta joogaan noqotaan Ee, sugtaan amniga haddii intaas la waayo waxaa waaye degmada biliis ma laha Ee, inaad shaqaysaan waa ognahay salaan baan kaga wadaa taliyihii biliiska Ee, ee, soomaaliyeed uu yidhi iga gaarsii waxaa la rabaa inaad amniga si fiican u sugtaan cadowga uu dalku leeyahay ee dadka iyo dalka la dagaalamahaya ee nabadda laga xasilin waaye waxaa la rabaa inaad hurdada ka kacdaan oo si een, feejignaan la gacan ugu qabata uga hortagtaan baa la rabaa naftina u hurtaan dadka oo cadowga ka qabataan baa laydinka rabaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin Een, waan waa isku hari doonaa wixii kaleeto intaas kadib waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootole wuxuuna dhaliilo kaloo u jeeshay ee ciidanka booliiska ee ka howlgalay cadaado wuxuuna sheegay in jiraan ciidamo aan u shaqaynin ee sida ciidan booliis ee lagu talagalay wuxuuna sheegay inay jiraan xubno ka mida ciidanka booliiska oo guryahooda ku nool islamarkaasna markii uu jiro mushaar usoo doonta taliska ciidanka booliiska ee cadaado hadleh ee maanta halkan waxaan ku soo dhoweynay ee, taliya ku-xigeenka biliiska soomaaliyeed mastar kaniif generaalka iyo saraakiisha kale oo la socotoon ka garanayo maxamed daahir korneelka iyo saraakiishii kale ee heer dowlad goboleed taliyihii qaybta yah haa taliyihii qaybta waa ogahay taliyihii qaybta galmudug ee jenaraal dhagabadan iyo jenaraal xabeeb iyo dhammaan saraakiisha ee, dhammaan saraakiisha ee, xildhibaanada wasiirada bahda saxaafadda ciidamada dhammaantiin waa mahadsantihiin ee, mudana taliye ku soo dhowow halkaani waa saldhiggii degmada cadaado ee, ciidankan aad u jeedo ee hadda hortaada fadhiya inta badan waan weji garanayaa ee, wixii aanan magacooda garanayn waxaanan hadda maanta ka hor aan aragna waa ku jiraan ee, xaqiiqata in laga hadlaa la rabaa oona weji- aana wejigooda arag laakiin hadday ciidanka cadaado yihiin waaye Ee, waa ciidanka shaqeeya ee deegaankan ka shaqeeya ee dhibaatooyin fara badanna ku soo sabray xilli aan waxba la qaadan oo fara badan oo aysan dowladda aysan wax xuquuqa ku lahayn ku soo sabray laakiin maanta meel fiican jooga meeshan hadda arkaydo hadda dhex taagannahay waa saldhigga hadda maanta lagu shaqeeyo intuu leegyahana waad arkaysa yaraantiisa dhul weyn ayaan diyaarinay oo ay ogyihiin eh, taliyaalka galmudug oo degmadu diyaarisay oo aan rabna in loo dhiso oo saldhig laga dhiso meeshaana kuma filna meel de- kumana habboona qallaanay noqon kartaa marka wax dhibaatooyinka jiray ka mid tahay ciidankan arkayda oo intaa la egi wax gaadiid ay ku shaqeeyaan ma haystaan hal gaari ayaa jiri jiray gaarigiina wuu hallaabay eh, matoorkee duqeeyey wakaas gadaal yaalla gaarigaas qooqantaa waaye Eh, ayagana wax u samaynaya ma leh Eh, marka waxay ku shaqeeyaan marmarka qaar aniga guddoomiyaha inta imaada baabuurkeyga saddex askari ama afar askari saaro ama intay lugeeyaana wax soo qabtaan dhibaatada intaas la eg iyo culayska intaas la eg ay ku shaqeeyaan Eh, xaqiiqatan waxna qarimayna dad badan oo aan shaqayna waa ku jiraan dad badan oo aan shaqaynna waa ku jiraan Eh, inta shaqaydaa laakiin way fiican yihiin marka waxyaabaha hoosaan uga hadlaynaa mar haddii mas-uuliyiintii timid in inta dhaqaalaha dowladda la qaato aan dadka loo shaqayn ma yeelayno saldhigaa mararaad imaanayda ayadoon qof lagu arag maanta horteeda taagan ma qarinayo saldhigan waxyaabaha dhibka nugu nugu badana ka mid taha saldhigan habeenaad imaanaya shan qofaad joogta waa la imaanaya laba qofaad joogta annaga waxaan rabnaa ciidankan in ama ciidan dowladeed noqdaan ama inay ahayd aysan ciidan dowladeed noqon ma dhahayna ma shaqeeyaan laakiin way shaqeeyaan laakiin waxaa ka dhiman nidaamkii dowladnimada inay toos u qaataana ka dhiman nidaamkii dowladnimada waxaan rabnaa inay toos u qaataan bal u fiirso inta ka dhiman oo shuruudaha ayaga ka dhimanna loo buuxsho hadday tahay gaadiidkii hadday tahay hadday imkaaniyaadkii tahay waan ogna xuquuqda hadda waa helaan marka eh, mideeda kaletana dee waxay ila tahay taliyaal cusubna waa lasoo magacaabay barnaamijkaas wuxuu rabaa wax badan in laga wada shaqeeyo dad dadkan ka mida xoolahooda iska ilaashada aa jira maalintana yimaada ma qarinayno dad dadkan ka mida oo xoolahooda iska ilaasheen geelooda ama dukaankooda u gadaan maanta kale iska soo istaagaa jira annaga waxaan ka rabnaa maanta haddaa joogta ama ciidankan ciidan dowladeed ka dhiga muddo badanaa waxaan ku soo wada shaqaynaynaa wax qarsoon oo beena mar damba lagu shaqaynayo mushahaaray qaataan ama inay ciidan dowladeed noqdaan ama arigood u kala dira rushawre sida ay dhegeysanaysaan raadiyaha haadadana waad nagala socotaan magaalada hargeysa ee somalilan ayaan goorrow aadi doonaa magaalada hargeysa ee somalilan waxaa maanta ka dhacay banaanbaxyo ee rabshada watay islamarkaasna sababay in halkaas dad ay ku dhintaan dad kalena ay ku dhaawacmaan arrintan ayaa tiyan kadib markii hogaamiyaha xisbiga wadani ee somalilan uu ku baaqay banaanbaxyo ee lagu diidan yahay qaar ka mid ah komishinka doorashooyinka oo dhowaan uu soo magacaabay madaxweynaha somalilan muuse bixaabdi Ee, xeesad kacsan ayaa caawa laga soo sheegayaa ee waxaana taliska ciidanka booliiska somalilan caawa ay ku dhawaaqeen inaysan jirin banaanbax kale oo aysan agoyn xukuumadda kaas oo ka dhici kara magaalada hargeysa ee somalilan te aan shirkan jaraa'id aan u qab- u qabanay waxa weeyaan kelmad ku saabsan nabadgelyada anigoo daba socda hadalkii maanta toddobiyo tobankii bisha noofembar labada kun iyo sagaal iyo tobanka uu jeediyey guddoomiyaha xisbiga waddani cabdiraxmaan oo ugu yeedhayey ee ummadda reer hargeysa inay isugu yimaadaan ee maaragtay meel gooba oo maaragtay halkaa ugu yeedhay taasay daba socotaa sidaan horeba u sheegnay ama aan u sheegay waxaan sheegay inaanu sharciga ku adkaan doonno haddii alla yidhaahdo marka dad la isugu yeedhayo lama arkin weli mudaharaad somalilan ka dhacay oo inta badan najaxay mid walba dhib iyo dhibaato iyo hawl baa ka timi marka la isugu yeedhayo dad ee ummad la doonaya in la kiciyo sharci bay leedahay mudaharaadku sharci buu leeyahy dal bay nahay sharci leh sharci waxaan lahaynna yeeli mayno mudaharaad aan sharci lahayn inuu dhaco ama ummadi inay soo ururtay marka dambena waxay doonto samayso aan sharciyaysnayn ma yeelino sababtoo ah dadkaa isu imanaya dad badan dadku dad badan oo wanaag dadku wanaagsan yihi laakiin in xun baa dhex socota ujeedooyinkii la isugu yeedhay ee gufacnaana way dhex socdaan yeeli mayno dadka waa wanaagsan ee qudradda iibinaya ee danahooda wata ee bulshada reer somalilan noocyada kala gedisana noocay doonaan ha ahaadaane in dhibaato halkaa kaga timaado inta sharci darro la isugu yeedho dabeedna khaladaad ka soo dhexbaxay booliska isjiitiitaa yeeli mayno mudaharaadkaa waanu joojinay ma dhacayo sababtoo ah waa bilaa sharci wax bilaa sharciyana dalkana sharci buu leeyahay nin weliba sharcigaasuu wax ku yahay annagoo sharcigaa adeegsanayna dadkaas waxaanu u sheegaynaa dadkayagii weeye ninka xunee doonaya dadka kusoo dhex dhuumanaya ee halkaa dadka yimaada khaldaya ee maaragtay dadka kasoo dhex bixi doona iyo ka wanaagsanee meesha imanaya labadaba annagaa nabadgelyadooda mas-uulkaa waanu ka hortegaynaa mudaharaadkaas haddaanu sharci ahayn yeeli mayno cidiyay soo iman dadka waxaanu u sheegaynaa bulshada somalilan danahooda gaarka ha maamushaan shaqooyinkooda ha qabsadaan wax aanay dani ugu jirin oo aan sharci ahayn mudaharaadkaasu sharci maahee yay isugu imanin taasaan u sheegaynaa ummadda reer somalilan farriintaasaan halkan ka diraya waxaa kaloo aanaan yeelahayn nin carruurtiisii iyo reerkiisii yurub geystay noocu doonaya ha noqdo inuu reer halkan deganoo dadkaa somalilan ee ka- maaragtay bulshada sharafta leh magaalada ku noole kala wadakaanka ahee nin weliba danihiisa wato inuu dhib la soo jiito oo noloshooda ku ciyaaro taana yeeli mayn hadalkaasi wuxuu ku urursan yahay een, fariintaan u diraya waxa weye bulshada oo aan ku celinaya mar labaad bulshadu mudaharaad aan sharci ahayn yaan la isugu imanin mudaharaadkaas wax jira maaha ma dhici karto guri ha la ysugu yimaado hortii waa mudaharaad oo aan waxa ku jiraanu garanaynaa ummad isu timi oo la isbooringareeyey oo sharci shan lagu lahaa sharci waddanka ma jira isukaalaya waxa kasoo dhex bixi kara waanu garanaynaa marka waxa weeye dadkaasu ciddii dadkaa isugu yeedhan iyadaa mas- maaragtay haddii meesha wax ka yimaadeen mas-uuliyaddeeda qaadi fariintaasu waxay ku kooban tahay dadkaasu maaragtay ummadda reer somalilan mudaharaadkaasu sharci maaha shaqooyinku ha ku koobnaadaan
xildhibaan axmed diiriye nacnaac oo ka madax xubnaha baarlamaanka somalilan oo kuna sugan magaalada hargeysa ee somalilan oo ayaan caawa ka wareystay xaaladii ugu dambeeyey ee rabshadii maanta ka dhacay magaalada hargeysa ee somalilan ay waad maasintii waa ku dhaweyd dadka waa salaamayaa maanta waxaa ka dhacay xisbiga wadani waa saddexda xisbi ayaan leenahay wadani ucud iyo kulmiye xisbiga labaad ee doorashadii fuli doorshad ku keenay ayaa mudaharaad ka dhigay in- in baarlamaanka iyo doorashooyinkii baarlamanka hor dib uga dhigay iyo niman waxay diidan yihiin oo dee madaxtooyada lagaga soo diray nimanka commission commissionerska marka maanta way isku soo baxsameeyeen hargeysa maanta laga mudaharaaday ilaa dib bay soconaysaa berbera burco eergaabo intaana waa laga mudaharaadaya iyo intaasay noqotay
waa intaas intaasaa dhacay waa garta marka ee, banaanbaxyadan shalay waxaa ku dhawaaqay ee, gudoomiyaha xisbiga ee, wadani ee, cabdiraxmaan ciro sababaha uu ugu dhawaaqay banaanbaxaani uu ugu dalbaday in la bari la banaanbaxo maxay ahayd
waxay horta banaanbax may ahayn waxay ma- meeshiisa iyo xafiiska ayaa laisku imanayay banaanbax hadee shaaraca la maraa teen berigi hore samayn jirnay markaan kulmiyaha inaan udub ku samayn jirnay shaaracaan mana jirnay madaxtooyada lasoo jaari jiray kuwan way ka duwanaayeen guri waxay xafiiskoodu baa yidhi ma ayuu yidhi gudoomiyisku soo baxa marka waxay ka hadlayeen oo qula doorashada ha la qabto dowladdu in- in doorashada ha qabato commissionkan ay sameeyeen ee la diidan yahay laga bedelo waxaas bay ka mudaharaadayeen waa garta marka ee, waxyaabaha ee, mar haddii uu xisbiga uu banaanbixiisa uu ahaa mid uu xisbigiisa uu taageerayaashiisa uu kula kulmayo ee, xarunta xisbiga ee wadani somalilan waxaa loo bartilmaameedsaday oo maanta lagu diiday in taageerayaasha ee xisbiga ay gudaha u galaan oo ay wada shiraan maxay ahayd oo xukuumadda ay diidan tahay waa macangeg in mada- in mada- in xukuumaddaada ay macangego waa niman askara oo ayaa u kala sarreeya aan siyaasadii waxba fahamsanayn marka waxyaabahaas dhadhaca way leeyihin marka toonka ugu weyn ee xukuumadda ay qabto oo ku aadan ee kulankan u dhexeeya taageerayaasha iyo xisbiga wadani oo xukuumadda ay qabto muxuu yahay dee waxay ka qabtay inaadan mudaharaadin bay doorasha waxay wadba ay si- xukun military ay lagu qabtay waa iska xukun military waa si siyaadaro waxba anagu waxay la yimaadeen wax kale ma ma dhaqaaqayna Ee, maanta ee, rabshadaha dhacay dad waa ku dhinteen dadna waa ku dhaawacmeen marka ee, caawa xaaladda guud hargeysa ee, waa sidee ayaa qof urma ku dhaawacmay cidi kuma dhiman xaaladda guud waa normal waa caadi berbere iyo burcayo kuwaasa maritan laga mudaharada taargisa waa laga mudaharadaya laakiin waxa waa lasoo taaga uun hortaagiina markii ay ay dadka soo jeedeen baa isku soo banaystay marka wax dhaawaca ninka askariga baa jira waa gartay xisbiya siyaasiyaed ee, waxay ka cabanayaan ee, komishiga doorashooyinka iyo sidoo kale ee, arrimaha kale siyaasiyaed oo xukuumadda ay diidan tahay marka marka fiiriso ee, xaaladda guud ee siyaasiyadeed ee somalilan waxyaabaha xukuumadda ay ku dhalinayso xisbiyada iyo waxyaabaha ay xisbiyadu ay dalbanayaan oo xukuumadda ay ku dhaliilanayaan markaa fiiriso maxaa ku muuqanaya xildhibaan wallaahi waxay muuqanayaa waa dee waa dictatorshipnimo shib waa dictatorship nimankanu waa xisaabtaa ka ka saxsan waa dad dimuqraadi baynu nahay waxaa la fududiyo oo doorashooyinka ha la fududiyo oo aha waxaa fududinaya haddii nimanka commissionka ee nimankaanu diidnay laba qof aanu diidnay oo berigoodaanu diidnay in nalagu carsado waxba lagu soo diro ma jirto ma doonino sanadii bar baa ku hore laisku haysto iminkana sanadii bar bay qaadanaysaa annaga xildhibaan baa noo waktigii u dhamaaday doorasho way ku dahay way waxay naga daayo maya
Ee, markaad fiiriso ee, siyaasadda xisbiga wadani ee waxyaabaha ay ugu dalbanayaan oo maanta keenay in ay- ay d- dalbadaan ee, taageerayaashoodii ee, si isku yimaadaan oo ay ga wada tashtaan ee, xukuumadda ay ku kacad maxay tahay waxaa dee aynu diidno diidno waxaana xukuumadda soo saartay nala diida oo ah commissionkan nala diida waa gartay marka doorkaasu ee, kumasha doorashooyinka ay xisbigan meeqa xubnada ku leeyihin xisbiga wadani mid buu ku leeyahy madaxweyneha saddex soo madaxweynuhuna saddex buu leeyay guursi midland markaas in- in madaxweyne wixiisii baa noqday wax calaadiyo commissionkii hore gabadhi buu kusoo diray nin inaan reeraac ahaan jirin xisbiga kulmiyaha oo ahaa da- dadka ugu barobaan ayuu kusoo diray marka waxaa naga daayay bay leeyihin war waxaas doorashada qor meel laga daayay waa garta marka waxyaabaha ee u keenay in xukuumaddu ay diidaan ee macnaha ama ka soo jeesto ee dalabka xisbiyada waxaan ay aqbasho iyadu maadaama ay tahay xukuumaddii ee deegaanka ka jirtay waa maskaxdooda waa garta waa maskaxdooda waa maskaxdooda iyo calaadinimu waa garta mar la- ma la kulanteen oo mas-uuliyiinta ee somaliland ka dalbateen in ay la fadhiisato ee xisbiyada ay qanciso oo ay kala hadasho xisbiyadan iyo kumashakan ay ka cabanayaan maanka wuu diiday ma- ma- ma- madaxyahaawey u tageen oo la hadleen oo tiifiga lagala hadlo oo dhinaca la wareeg u tegi ma bedelay buu ku leeyihi waa garta ciidanka somaliland maanta waxay weerareen guriga xisbiga ee wadani waxaa xabs la dhigay mas-uuliyiin ka tirsan xisbigaasi guddoomiyaha xisbiga wuxuu yihi rasaas baa lagu ridaa guriga waa la dhibaatiyey marka waa iska xasilantaadeen bere ma jirta iminka waa iska xasilantae meesha askari baa dhaawacmay waxa- way hadleen guddoomiye baa wadani wuu hadlay waxay nimanka u ka hadleen waxa wax sudoona caawimid bahaadi weya ma sagaalkii dadku caadi uu iska ahaa ciidanka somaliland haddii ee xisbiyada siyaasadda ay weeraraan soo lagama yaaba in dhibaato kale ka dhalato oo ee dhibkuu sii bato
nacam nacam nacam haddaan heshiin dadka dilka badanaya karaahiyadu u badanaysaa marka haddii madaxweyne ma loo sheega loo sheego la yidhi wadi- wadanka waxa ka jecay
baarlamaankii baa tihiin ee xukuumadda iyo xisbiyada kala saaraya marka maxaa ugu bixi weysan inta dhibaato aysan dhicin mar haddii oo xukuumaddan ay kasoo horjeedo in xisbiyada iyo taageerashada ay kulmaan ee xisbiyada iyo taageerashana ay kulmayaan waana la maqli waaya adeer marna ma ka dalbateen in laba dhinac la kulantan oo a qaboojisan oo arrintan kala dhex gashaan haa wata ciyaar u dawaacideedahay dhegii daloona ayaa ayaa waa furintu qaada way diideen adeer si war lagu wada maayo Mhm, waa garta marka haddii dhinacyada ay diideen in la kala dhex galo oo tabashooyinka ay kala qamaan ee lagu kala qaado lana xaliyo ee soo lagama yaabo in meesha dagaal kale uu ka dhaco iyo dhibaato kale maxaa xala marka haddii waxay diideen baarlamaankii baa tihiin maxaa xala xalka idin muuqda muxuu yahay dee odaysi dadkii waa maanta waa la kacay marka madaxweyne ku xileeyay wasiirkiisa daaqadii in waxaan buuqan naga daayan baa wanaagsan waa gartay waa isku sakra
raadiyo hadaadu ayaad dhegaysanaysaan xulusha wareysana waad la socotaan magaalaca muqdisho ayaa markaan dib u laabanayaa maxkamadda sare ee soomaaliya ayaa maanta u fadhiistay dhegeysiga dacwad uu xisbiga hamilaha qaran ee madaxnihii hore ee soomaaliya uu ka gudbiyey hay-adda dulimaadka rayidka soomaaliyeed dacwaddaas ayaa ku saabsan iska hortaag lagu sameeyey madaxweyne sheekh sharaf sheekh axmed isagoo u socday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee jubbaland maxkamadda ayaa bilaabatay diidmaha qareenka dowladda ay ku doonayaan in meesha uga saaraan in gab ahaanba kiiska laga gudagalo islamarkaasna xukuumadda laga leexiyo ee dacwadda ay soo gudbiyeen xisbiga himilo qaran kiiskana maanta ku saabsanaa su-aal ah maxkamadda ma qaadi kartaa mise ma qaadi karto waxaana dooda ugu weyn ee qaranka dowladda ay ahayd in maxkamadda aysan sharci u lahayn inay qaado ee dacwaddan maadaama aysan ahayn dacwad mas-uul qareenka dowladda waxa uu sheegay in xisbiga himilo qaran uu ka dacwooday in xuquuqda muwaadinka lagu tunto taasoo dacwaddana ka dhigtay mid dastuuri ah sidaas daraaddeedna aysan maxkamadda sare qaadi karin maadaama aysan dastuuri waxaa guulaystay doodii qareenka xisbiga lama qaran iyadoo maxkamadda ay go-aamisay in- inay dacwad ay tahay mid maamul islamarkaasna uu jiro ee qaran maamul oo laga dacwan karo iyadoo maxkamadda ay diiday is- iska hortaagii qaranka dowladda sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda sare garyaqaan baashe yuusuf axmed ee kumeelgaarka ah ee himilo qaran oo dacwoodo ah iyo hay-adda duulimaadka rayidka ah ee soomaaliyeed oo dacweysanaa taariikhdu markii ay ahayd siddeed iyo labaatankii bishii sagaalaad ayaa waxaa cabasho usoo gudbiyey maxkamadda sare looga cabanayo go-aan maamul oo la sheegay inuu ka soo baxay hay-adda duulimaadka rayidka ah lix iyo tobankii bishii tobnaad laba kun iyo toban ayaa maxkamadda sare waxa ay furtay galka uu nambarkiisu yahay siddeetan oo ah dacwad maamul oo u dhaxaysa dhinacyada aan sare kusoo sheegay labadii bishii koob iyo tobnaad laba kun sagaal iyo toban oo ah bishan aynu hadda ku jirno ayaa xafiiska garyaqaanka guud oo matalaya hay-adda duulimaadka rayidka ah waxay soo celiyeen jawaab celintii cabashadii laga soo qaatay go-aanka maamul ee la sheegay inay soo saartay hay-adda duulimaadka rayidka ah waxaynu maanta u fadhiisanaynaa ay maxkamaddu u fadhiisanaysaa dacwaddaas een, maxkamaddu iyadoo tixgelinaysa een, soo jeedinta qareennada dacwadaha ay ku codsanayaan in dacwadda muddo dib loogu dhigo si ay usoo kordhisaan qareennada u doodaya dacwadayaasha iyo aqbalka gariiqaanka guud inaanay waxba ka qabin haddii dacwada dib loogu dhigo maxkamaddu waxay go'aamisay in ma- dacwadda dib loogu dhigo in muddo ah si ay usoo go- ay usoo gudbistaan qareennada ay usoo kordhisaan waxayna maxkamaddu siinaysaa muddo shan maalmood ah inay kusoo dhammaystirtaan hawshiinaad maxkamadduna waa xidhantay anaga marka waxaan ka cabanayno waa go-aankan ama notama lagu magacaabo ama qoramaxsa lagu magacaabo laakiin saameyn wuxuu yeeshay sharciyeed oo dastuuriyeed oo muxuu ahay dhibaatooyin badan abuuray dhibaatooyinkaasaan kasoo dacwoodno marka annaga marka annaga xaq u leh inaan maxkamad dastuuriya furanno oon qodobadeeda qaadano inaan furno maxkamad ciqaabo oon qodobadeeda qaadano laakiin waxaan soo qaadanay dacwo maamul qodobadeedana waa soo qaadanay codsigeennana waa kana oo ay ku qoran tahay waxaan kaloo haddana soo gudbin aan rabno haddii dacwada noo furanto magdhowga iyo khasaaraha na gaarin iyo dhibaatada na gaartay magdhow aan codsanayno marka dacwadaynu saas oo cad tahay ku salaysan tahay qodobadii maamulka ee dacwaddu
ay soo gudbiyaan qareennadu waxay ku beesgaraysan tahay laba qodob oo dastuur ah waa qodobka koob iyo labaatanaad iyo qodobka saddex iyo labaatanaad dastuurkana waxaa fasiro maxkamad dastuuri ah ee maxkamadaha caadiga ahi ma fasiraan marka taas hadda mataqaana waxaan leenahay eh, in dacwadda dabeecaddeeda dacwaddana waxaa magaca u bixiya dabeecadda ay leedahay haddii marka eh, mataqaana ay- ay- ay- ay lasoo gaabiyo oo qof kasta ay yidhaahdo maamul waaye maamulku waxa uu leeyahay shuruudo loo baahan yahay inuu soo buuxiyo go-aanka maamul administrative decision marka qaanunka la dafsaya wuxuu leeyahay conditions uu leeyahay haba yaraatee waxaan condition oo lahaya male kadib markaan baarnay ee hay-adda warqadda ay noo soo gudbisay waa usoo gudbi doonaa maxkamadda haddii loo baahdo waxa ay sheegeen wax go-aan ah oo ka soo baxay hay-adda inaysan jirin oo ku saabsan kamberigan dacwoonayo iyo cidda wakiilka ah saldhigeeduna uu yahay go-aankii ka soo baxay hay-adda booliska go-aankii ay soo saartay go-aankaasoo saameyn dhaqaale mid maxaa la yidhaahdaa eh, niyad jabineed mid hantiyeed mid waqti dhumiseed mid qarasheed intaba ku yeeshay muwakkiliinta sababtaas ayaan u furanay dacwada maamulka waxaan u aragnaa inay tahay dacwad saxa waafaqsan sharciga xulasho warayshada ay dhegeysan saaraad iyo xadan oo nala socotaan saaxiibeele qeybii ugu dambeeyay barnaamijka ayaan isla soo gaarnay magaalada caasimaddahi muqdisho ayaa markanaadiya waxaa maanta magaalada caasimaddahi muqdisho ka bilowday jir wadatasho oo u dhexeeya wasaaradda arrimaha dastuurka dowladda federaalka soomaaliya qaar ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed kulankaas oo socon doona muddo laba cishaa waxaana aqoonyahanada ay ardadu ay ku dhiibanayeen ee qodobada wesa lagu sameynayo ee dastuurka meelgaarka ee dowladda federaalka soomaaliya shirkaas marka soo dhamaaday kadib waxaa shir shiraaid qabtay islamarkaasna warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka dowladda federaalka soomaaliya saalax axmed jaamac
dastuurku haddii uu dhammaystirmo wuxuu noqonayaa salkii dowladnimadu ay ay ay ay bayskii ay ku dhisnayd buu noqonayaa marka ahamiyad gaaraba dastuurka la siiyaa shaqada dastuurkuna waa shaqada ugu ballaadhan ee ugu baaxadda weyn ee ugu mataqaanaaye ee, adag baynu oran karnaa shaqooyinka dowladdu ay hayso waayo waxaa laysu keenkeenayaa afkaar iyo fikirro kala duwan oo dadyaga soomaaliyeed ee kala duwani qabaan waynu ka dharagsannahay fikirada ka jira dalkeenna Een, maamullo kala duwan baa ka jira Ee, dareenno kala duwan baa la kala qabaa taariikh baynu soo marnay dastuurkuna wuxuu noqonayaa xadhigii ama duntii isku hayn lahayd dadkaa kala duwan waa sharcigii ay ku kala bixi lahaayeen oo ku niyad samaan lahaayeen sidaa laajigeed waa lagama maarmaan in dadka aada loola tashado oo muwaadinka tiisa uun ka fekeraya xuquuqdiisana la waraysto aqoon-yahanka sidii qaranka loo samata bixin lahaa ka fekerayana la waraysto halka ayay daaran tahay inta hadda ii muuqata dhallinyaraad u baran tihiin oo mana waxay ka turjumaysaa boqol kiiba toddobaatan dalku inuu hadda dhallinyaro yahay een, ee, populationkiisu Een, waa la idin guud maray waa la idin sheegay dastuurku waa shan iyo toban tuduc cutub wey shan iyo toban cutub shan iyo tobankaa cutubi haddii aynu si xasiloon u fadhiisanno wax mucjiso oo la fahmi kari waayo ma aha cutubada u horeeya mabaadiida iyo qiyamka iyo astaamaha qarankaay ka hadlayaan qaarkoodna sida macnaha hore baabkan aan ka sheegay waxay ka hadlayaan waxyaaba cadcad oo maamul iyo maarayn la xidhiidha sidabaa biliska loo maamulaya sidabaa cadaaladda loo maamulaya xanaan noocee ba yeelanaysa iyo haykal noocee waa su-aalo adduun weynuhu uu ka jawaabay maanta inana halkanaynu fadhinaa oo inagu muddaynu fadhinay adduunkana halkan aynu kaga noolnahay ee afrikada ah iyo caalamka asiya iyo carabtaba miisas fara badan baa la fadhiyaa oo ay qoomiyado iyo ummado innaga inala mid ihi ka tashanayaan aayahooda suudaan baa u dambaysay egypt baad ogtihiin libiyaad ogtihiin etoobiya hadda isweydiinaysa dastuur noocaa baad yeelanaysa iyo dimuqraadiyad noocee ciraaq iyo afghanistan iyo caalamkaa idinka warrami mayna kenya oo aynu deris nahay oo dhowaan uun dastuurkeeda dib u salka ugu dhigtana idinka warrami mayno waad ogsoontihiin aqoon-yahanaadii dadkaasaynu la mid nahay dadyowgaa kale kama fadilnin oo kama duwanin ee soomaaliya bal yaanayna dhaafin uun ma odhan karno soomaalidu waa dad aada u qabweyn oo u hanuweyn oo isla quman adduunka o dhan markuu sharci iyo dastuur iyo dowladnimo dhankiisa u dhaqaaqo weli sida aynu u sifaani doonno garan maayo inana aynu intaa yeelan weyno marka inaynu kula beretanno dadka weeye sharciyada aynu leenahay ummaduhu waa inay ku soo naaloodaan oo ay ku soo hiraan soomaaliya iyadoo la eegayo xuquuqda iyo dowlad wanaagga iyo waxa yaalla taana dastuurka ayaa laga soo dharaandhirin karaa shaqadu xag farsamo hadday noqoto hadda dhowr wiig muddo laba wiigba malaan gaadhin ka hor baanu wada fadhinay annaga iyo saddexda hay-adooda hawsha u igman guddiga madaxa bannaan iyo guddiga la socodka ee baarlamaanka toban cishaanu soo wada fadhinay in ka badan wax badan dastuurkao dhan baanu hal mar saa usoo wada eegnay wixii ka dhinnaa waxaa la qabtay boqolkiiba siddeetan iyo xoogay dastuurku waa dhammaystiran yahay inta dhiman waa maxay baan raba markaa inaan idinla wadaago wixii farsamo la xidhiidhay ee heerarkayga ku xidhnaa waa la soo dhammaystiray inta dhiman waa in u baahan wadaxaajoog siyaasadeed oo ay ka fadhiisanayaan daneeyayaasha siyaasadeed ee dalka ka jira dowladda federaalka iyo dowladaha xubinta ka hada ilaa somalilan ayaa la rabaa dastuurkani inuu marka dambe soo dabaalo iyada laakiin waxaad ogsoon tihiin in wadaxaajood siyaasadeed lala gelayo kabacdina halka ay ka soo geli doonaan xayndaabka qarannimada soomaaliyeed
wasiirka wasaaradda dastuurka wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka dowladda federaalka soomaaliya saale axmed jaamac ayuu kaas ahaa oo maanta shir ku saabsanaa wadatashiga ee arrimaha dastuurka ka furay muqdisho xulasha warashada ayaa dhegeysanaysa arrintii axadana waad nagala socotaan qayb gudban barnaamijka ee soo gaaray haddaan markana eedno magaalada afgooy ee gobolka shabeellaha hoose ee koonfur galbeed warar caawan ka heleyna magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxay sheegayaan in caawa halkaasi lagu dilay mid ka mid a ergees soo doortay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya rag hubaysnaa kuna hubaysna bistowlada sida la sheegay waxa ay xaafadda leera eyle ay ku dileen nin lagu magacaabi jiray allah u naxariistay cali maxamed dhuun ayuu dilkaas kadib goobta iskaga baxsaday wararna helen waxay sheegayeen ninka la dilay oo ka mid ergada soo dooratay xildhibaanada koonfur galbeed raallahada halka markii hore aan kugu sheegno soo doortay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya dad ku sugan magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxay sheegayaan in halka dilkaas oo ka dhacay ay gaareen ciidamo ka tirsan kuwa booliiska afgooye ayagoo halkaasi ka sameeyay howlgalla ay ku baadgoobeen dadka ka dambeeya dilka aysana jirin cid loo soo qabtay magaalada afgooye gobolka shabeellaha hoose waxaa tiro dhowr jeer ah lagu dilay qaar ka mida ergaa soo dooratay xildhibaanada golaha shacabka iyo kuwa koonfur galbeed iyo xubno la shaqeeya maamulka magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ma jirin wax wara ka soo baxa maamulka afgooye iyo kan koonfur galbeed oo ku aadan dalalkan kusoo badanaya magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ee koonfur galbeed holasha wareysodaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal kusoo dhawaataan markan kalamaan waruu adigan kashkashlaynee kelmaddaad mar tidhaahdo middii kaabil ahayd kolna aan odhanayni ma kaftankii kalamaane kulmiyaad ku barbaartay qofba meesha karaysa waa inuu ka hadlaaye taada haygu kabix korooda anana kolkoodda howey kurbadii ahayda sheegado boowe kolkan geela u heesno aad dameera kaxayn now dee dadkan la ysku kabaayo midba koonaha jooga adeeryaa isku keenay aga eega maannagaa isku maana maxaad kayga ku diidi
dadku waa kalamaan kulmiyaana midaysay horta sheekadan kala maana maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahiino hergala bariida hergala bariida salaamahayne
haye haddaadanna salaamaynin maxaad noogu soo hergeli meeha maskaafadhi karaa adabnaaga hoosey ogolaaji maaytey walhuma sheegne hadhowaaw jiwaab mahayne
mugaad leedihiin jawaab ma hayno maanigaa waxun idinka sheegay hee hoy heeskan uslamagoodla maxaa ugu quseeya kisaayenbe war walweyney ma heesihii suudaan taaba bilowdeen aroo beerihii sunta lagu daaweynahay waa u waaysannahay gooyow adina beermaykoo gali gerger sagaarta ama isku geedato waryaada ayaxaa la sheegay xagoo soo maraya aryaadhaha ayaxtagaa layidhi eelna reebe ayaxaan gobollada dhexe laga sheegaayo koronkorrada u ka tegi doonaan ka sii naxsanahay wareedhe hergelaa bariid aan ku xasuustaye diinsoor meeshii xasan aadan ka yimid dagaal culusaa ka dhacaa layidhi iyaa aroo meeqa kiilaas ahayne war ma dagaalaad miisaami jirta adiga war warkaan naga dhex gelininana dhegaysta weli soomaalida damacii kursi ku dagaalanka kama aysan dawoobin hadda guddoomiyihii degmada diinsoor oo xilkii laga qaaday wuxuu yidhi ka degi maayo kursiga waana sharci darro warka la sheegaya eebbaagoo ilmaan arka adoogoor waa tahayaan maqli jira guddoomiyaabasan sheegasan lan usukuroon hoob lanhaayi kursiga mayla gadiyo maylan tutuuga war maantaa kursigii lala gediyo magaaladii dhammeedba laga saaray hadda geed qurac oo magaalada ka fog uu guddoomiyihii ka sheeganayaa weli aroo shib iga dhaha kurisgal hamuuntiisa anaa igu raagda laakiin maantaan ka baxaye aryaadaha waxaa hore loo yidhi geeridi galbeed laga sheego gondahaaga ka fiiri maalin dhoweedmaday isaad markii guddoomiyihii baarlamaanka buntland beledka ka baxay ee asagoo geed hoos fadhiya yidhi weli guddoomiyihii baarlamaanku aniga waayo maday isaaq waad iga dhahaye adigaba
oo iidakaale markii la caroodaba duur kale maa loo ordaa maxay xoola duurka nooga shabinayiin geedahaba wehelay rabaan war nimanyahow soomaalida kursigaasaan cashaqaaye weli kama duqoobin miya war hadday ka darantaho gugiga geeska afrika uu ka muuqdaa war geeska afrika gaar ahaan hargeysa bannaanbixii xisbiga waddani ku baaqay waa ka dhacay maanta war muqdisho hadda ka horabo banaanbixii xildhibaan fiqigu ku baaqay waa baaqday war shiikh la yidhaahda maxamed qudus oo hargeysa kitaab ka akhriya wuxuu yidhi xalay casharkii fiqigu berri waa noo fasaxay ardadu ha ismuujiyeen bannaanbaxa uu guddoomiye cirra ku dhawaaqa awgiis war anugu fiqi idinma sheeginana dhegaysta dad marnaa tiini xalay markuu bannaanbaxa ugu baaqay guddoomiyii cirra taageerayaashiisa xukuumaddu waxay ciidan badan ku wareejisay xaruntii xisbiga saakana sidii ballanku ahaa guddoomiye cirroo taageerayaashiisii hor kacaya ciidankii booliiskuna markay arkeen guddoomiyihii iyo madaxdii kaloo la socota ayay dariiqa u banneeyeen macal taageerayaashoodiina xaruntii ku xaroodeen halkaasay ku qabsadeen bannaanbaxoodii marka waxaan ogaaday ciidanka booliiska somalilan inay kuwa soomaaliya ka bisil yihiin war nin weynaa tahaye soomaaliya iyo somalilan halkeed u kala wada waa isku mide ayaylaanka isdarihiina ka joog waryaadhahen wallaweyney duqdiinu way isdardartaye hargeysa anaa idinka warramaya dhegaysta taliyihii ciidanka booliska somalilan wuxuu yidhi guddoomiye cabdiraxmaan cirro ciidanka ilaaliya sarkaal bay dhaawaceen ciidankii booliskee meesha la geeyeyna rasaas bay ku fureen war dee war ma haysidii cabdiraxmaan cirro wuu hadlay wuxuu yidhi weerarka laygu soo qaaday iyo waxa la geysta waa fal argagixiso war adigaan warhayn cabdiraxmaan cirro wuxuu yidhi maayarka hargeysa dhagxaanta uu xarunta xisbiga keenay muugeeyo waddooyinka burbursan ee magaalada war war ma haysidii cabdiraxmaan cabdishakuur meesha uu ka khudbeeyey waa london hargeysa maahan wuxuuna yidhi doorasho qof iyo coda soomaaliya kama dhici kartee ee in dib loo dhigo doorashada rabtaa dowladdu doorasho inay dhacaynin yaa u soo waxyada uurku baalamiya waryarhan wallaweyney somalilan ma taqaaniine doorasho qof iyo codaa ka dhacda wareer kalamaanow qaylaan u wereeriseene xabsiyada hargeysa idin baahan war ma muusaan nawacay maya ciyaanta somalilan waa shidanta war heedhaha somalilan maanta ay aad u kala kacsaneed allaha isku duwo aryaadhaha allah u naxariistaa cabdullaahi qarshi hadda ka hor wuxuu yidhi roonow rabbiyow raxmaanow soomaalida u roonow
araada dugsilayda markaan ahaa jirna saanaa u raabdooni jirna eede warnaga tagni waalnaa tahay dad daad qaaday roob maxaad u sheegaysaa ilaahay roob alla siiyo aamiin dhaha aamiin dhihi mayno intaan roob uga keenaynaa balada sare raaran tan hoosana radeeban tan hoorana rooran tan dambe tana reeban tan hareeruhuna riixan tan dhexdeennana roob iyo raxmad rabbigeenu ku shubo rabta weligeed ku rushaysan
heestaas markan maqlay waxaan soo xasuustaa madaxweyne cali mahdi maxamed ma heestow la xameeyey ustaasadii cali mahdi aslahaa caydiidtii islaha maxay ahayd abaalninkii galaaba in loo gudaa garweeye tii caydiid ma ahayno maxamed siyaad barre markaan soo xusuusno waxaa igu soo dhacda heesti aheeday sareeda iyo guul barwaaqa loo siman yahay nasaacidaahu nogama horraynsiyaan markaan maqlo kii ka saari lahaa waa kan nabad weriye waa kan iisu keene waa kan xasan sheekha igu soo dhacay war heedhe waxaad ilowdeen heestaay madaxweyne farmaajo waxay ogood diniinta u qaadaan sax weeye sax weeye waay war heesas ma taqaanida waxay ahayd duca qaba farmaajo dib u laaban mayne usadis duca qabaya inkaanan bacdi dib baa loo noqonayaa waa la noqonayaa horta heestaas yaa loo qaaday warwar ma haysaane maanta maxkamadda sare waxay dhegaysatay dacwaddii xisbiga himilo qaran meeqa sanaa lagu xukumay hee ay dhegaysatay muxume yay ka dhegaysatayne warwarkaan naga dhex gelinayna dhegaysta guddoomiyaha maxkamadda sare ayaa dacwada qaadaya maanta abukaatayaashii xisbiga himilo qaranna mid ka mida dacwadaa laga joojiyo shaqaale dawlaad haa layidhi guddoomiyaha maxkamadduna wuxuu sheegay dacwadan inay qaadayaan yaaya abuukaatii haddii la yidhi shaqaale dawlaa tahay guddoomiyaha maxkamadda naftirkiisu shaqaale dawla maahino warwarkaan naga dhex gelinine shan beriyaa dib loo dhigay dhegaysiga maxkamadda waxaana la yidhi xisbigu qareennadiisa ha soo dhammaystirto shan beriyaa dib loo dhigay ah yaa ma laga shuuray rabaa shan biloodaa dib loo dhigay ay sijeen ku nacya igada war dacwadayna ashuunkuadin ma ahayn ee waxay laifka ahayd tv-ga qaranka waana dowlato siyaasadeed war dacwadaas maxkamadda may balijeeyey markii shariifka eerboorka lankadiida inoo kismaayanka dhoofa tii dambayta isbeledweynanka dhoofa ay landiiday oo tiyeena yaa loo diidi shariifka yaa diidi yaa oghe intee loo diidi kismaayo meehaas waraa iga baxay fariid warnimada waxaan ku riyooday guddoomiyaha maxkamadda sare oo nabad iyo nolol inta neerafoose ku noqotay xilka laga dhuftay oo dacwada xisbiga himilo qarra ay noqotay dacwadii ugu dambaysay waxaan u malaynayaa inaad xabsiga ku riyo doonta indhahagan u jeedaa niman yahow nabad iyo nolol a laga leexdo anigu weligay ma arkin mudici garsoore ah marka somalilan garsoorkanama madaxay ka ah ahayaan waa go'aynaana ma dhihi hay haayaan naw waara somalilan idinma joogtee xanta ka daaya niman soo shaqo tagay baa idinla jooge riyadaasaan ku keenay aniga lafteedu waxaan ku riyooday doorashadii koonfur galbeed oo inta beesha caalamku neerfoosta ku noqota lagu celshi war aniguna waxaan ku riyooday axmed madooba inta cadaadiska nabadii nolol neerfoosta ku noqdo meesha isaga tegi aniguna waxaan ku riyooday kenyo inta cabsi neerfoosta la naqatay badaanya faraha ka qaaday aniguna waxaan ku riyooday shabaab oo dagaalka inta neerfoosta ku noqdo qoryaha daadsiya dadkooda dhinac ka raacay waaryaadhaana waxaan ku riyooday soomaaliya inta somalilan neerfoosta ku noqotay ictiraaftay anigana waxaan ku riyooday nabadii nololoo galmudug neerfoosta ku noqotay oo doorashadii iska daysay madaxweyne u magacawday warwar ma haysaane buntland arrintii boosaaso ka dhacday way ka heshiiday ciidamadii iyo dadkii caraysnaana nabadoonnadii hoggaaminayana talaadiinta ayaan garteenna u dhiibana bay dhaheen boowe awal baannu ogeyn buntland ma taqaanaane arrimaheeda ayadaa xallisanaysa boowe dhoobo daareed ma ka soo kahayseen quri iyo hoostiisa baayo deni baa loo dirahayaa boowe dhoobo waa xildhibaan waajibkiisa gudanhaya boowe caloole waxay ku bukata laguma daaweeye deni ninka yaan loo dirin war waxaa doontiinba sheege xaqiiqadu waxay tahay puntland iyo somalilanba dhaqanaa u dambeeya iyo odayaal meelgaroorka halaawti koonfurle oo dheh war hadduu salaadiin iyo dhaqan u dambeeyo annagaba wadaadda xarfaana iyo qurbajoog xirxiran baa noo dambeeya
waran goolkii galmudug waxuu la shir yimidaya aryaadhaha ayaamahan jenaraal bishaar intou cirib iyo jaan dhigay war jenaraal caligaab meeshii la geeye waa kala kici jiraye ayaantan juuqdiisma maqale xaggee aadi jenaraal mukhtaar naftirkiisu se intou ka baxay amaasay lanti la saara jenaraal saadiqoo hadlaya intaad ku aragtay gurigiisa afka giriraa ka saarnaay war jenaraal sakiya waxay tidhi bax ka sii saxaafaddaba waa leedahay maxaa ciidanka keliya loo sheegaa war kornayshidda wuxuu yidhi bax ka siiyo boolis ismaahidi bulshada haleyn oo ha baabi'in sharcigana baro war taliyihii booliska saldhigii hore waa war mahaysiine militari buka sii ahaa dhaawacay war taliyaha magaciisa waxaa la yidhahdaa cali goof joogo meesha lagu dhaawacayna waa dhul isku hayste qaaluu inaa lilaah war war mahaysiine gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir doctor muuse wuxuu yidhi muqdisho xilligan laba ka aqbali mayno hodan kaaraan iyo wadajiraan guryo xog ku haysanaan ka aqbali mayno yaakshiid iyo hiliwaa iyo dayn ila goofaf ku haynaynaan ka aqbali mayno dhagaxaanta meha inay yeelin waa aqbalayin mahayno war guddoomiyayaashii maxkamadda ciidamada liibaan cali yarow iyo shuute gaalkacay suuratulmaa'ide ka bilaabeen
car hargeysaha tageen hadda run sheegaaya hargeysa garawe iyo laascaanoodaa ka sokeeya car ma tegi karaan warada somalilan agteeda ma iman kartaan waayo muuse bixi baa sheegay waryaa maxaad looga daba wadaan maanta oo dhan waxaanaan rabin annaga aryahan golka galmudugoow gabagii aawo saaxiibo waa ka soo tegey ewelba intaasaan ku soo koobaya iyo aanan sii badinaan qanqanqanqa ow ahay waryaada kooxda kale ma kafta kamay u kaadiyaan loo kaadima maxaa loogu kaadinaya war waa loo kaadinaya
way mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan intaana ka bixin haddaan markaan eegno magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee puntland wararkaan ka heleyno magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee galmudug waxay sheegayaan in waqooyi magaaladaasi caawa lagu dilay taliyihii nabad sugidda iyo sirdoonka gobolka mudug ee puntland rag hubaysan ayaa la sheegeen taliyaha lagu magacaabi jira nikol xaashi aadan cilme ay towteen xilli uu ku sugnaa xaafad lagu magacaabo suuq barwaaqa oo ku taala waqooyiga magaalada galkacyo ee puntland ayaa goobtaa kadibna kooxi dalkaas ka dambeeya iskaga baxsadeen ciidamo ka tirsan kuwa puntland ayaa gaaray halka dalkaas oo ka dhaca iyagoo halkaasi ka sameeyay howlgallo aan weli waxdada ah lagu soo qabqaban ilaa hadda ma jirto wax waro ka soo baxay maamulka magaalada gaalkacyo ee puntland iyo hay-adaha amniga oo ku saabsan dilka loo geystay taliyihii nabadsugdii sirdoonka gobolka mudug ee puntland xiriir aan la sameynay maamulka degmada gaalkacyo ee puntland iyo saraakiisha ciidanka halkaasi ku sugan nooma aysan suurtagelin balse saaxiibil waxay sheegeen in howlgal ay wadaan howlgalkaas marka soo dhamaaday kadibna warbaahinta la hadloon markii ugu horeysa saaxiibiyaad nala hadlaana waa idiin soo gudbi doonaa barnaamijka intaasi caaw ku dhayahay waxaan kaga tegay haystaan tan iyo kulan dambe saaxiibadana dhegaystanayo habeen wanaagsan
garashada kalliitay geygeeda oo xura gumaysiga ka jecelay somalay somalay somalay dantaa garo godobteeda maqan iyo kashigeeda moogay godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku godobtaay godobteeda maqan iyo gashigeeda moogay godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku godobtaay etimiilaagoyay gocandana abuuray gaska ruuxa wadaayo gardarada u hiishay goodayoo ka noqotaye gulufkiyo colaadiyo gaajagiyo dhibaatada goormaad ka bixiyo garabdegii asaga etimiiragoyay gocandana abuuray gaska ruuxa wadaayo gardarada u hiishay goodayoo gam noqotaye gulufkiyo colaadiyo gaajadiyo dhibaatada goormaa ka bixiyo garabdegii asaga ubaaba weeyaan warkayge gurmo soomaalay gurmo gilgilo ku socoqoonka gurmo xumaha ka gur nabadda guddoon umaysiga diil geyga difaac garbaha isqabsada gacalkaaga duur gurmo Somalaay, Somalaay, Somalaay, Somalaay garanaay, gesigeeda loogaay, gurmadka iyo dumarkiyo gurtideeda layaay, Somalaay, Somalaay, Somalaay dantaa galo. Somaraay, Somaraay, Somaraay, Somaraay garad